kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta hawada inaga dhegeysanaysa maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatan bishii tobnaad waxaa qadka telefoonka inagu soo tiigsaday suldaanka beesha carmo suldaan maxamed carmo maxamed suldaan maxay ahayd sababta aynu aad noola soo xiriirtay maanta walaal waa fakaar waa lagu siiyey maartay marka horeysa waa idin salaamayaa markaasna waxaa idin soo harirayaa arrimaha ka socda magaalada baydhabo oo maamul sameynta koonfur galbeed ma garatay gartay arrimahaas ayaa maaragtay aan idin soo xiriiray arrimaha dhinacaas musuq maasuq hoogu ahaa shirka xaggiisa aan ka aragnay ayaa idinla soo xiriirnay waxaana laga sameeyey ma annaka haddaanu nahay beesarmo kama lihin horta marka ugu horeyso dowladda dhexe waxidlabaha kama lihin kama lihin dowladda dhexe wax wasiira kama lihin wax hubane haba yaraata kama lihin dowladda dhexe waa oo lalaga musuq maasuqay waxaanu kama laheen haddana maamul goboleed baa lagu ayaa layidhi gobolka byban iskugu yimid waxaana lagu sameeyey marka ergadi laxulaya ergadi iskugu almaarka la kala xushay waxaana lagu sameeyey beesha carmo aniga aan suldaanka u ahay in la musuq maasuqay haquuga iyada laheed gebi ahaanba banaanka la geeyey laga saaray shirka beesha carmon waxay ka tirsan tahay beelaha digil iyo mirfle gaar ahaan beelaha digil bay ka tirsan tahay waxayna digtaa gobolka shabeellada hoose gobolka bay degmada diisooro jubbada dhahan gu-aale saddexdaas gobolba wax ka dhigtaa beesha carmo haquuqi ida ay lahayd baa la duutii ma garatay cabashadaas baa maartay aan idin idinla soo horeyna adduunka aan maqashiino dowladda soomaaliya aan maqashiino cid kasta soomaaliya aa ka damqanaysa aan maqashiino baa idinla soo horeyna ma garatay suldaan ma noo sheegi kartaa qolada dursatay xaqii ay lahayd beesha carmo adeer waxaa duursaday nimin isku sheego maartay ma layidha isku sheego haddii ilaahay kuuraya toddoba awdigin baa nala yidhaahdaa leeyihiino haddii ilaahay kuurooya aan waxba naga dhexeynino deegaan wadaag aan nahayo haddii ilaahay kuurooyahayo maartay ay yidhahdeen saaxiixiyaal baanu nahay maartay niman dowladda meesoo aan xilsaartayne oo wasiiradoodana meesha loo soo xilsaaray oo ka mid yahay wasiirka koowaad isboortiga dhalinyarada isboortiga dhalinyarada ka mid yahay khaalid ninka la yidhaahdo ayaa barnaamijkaas arintayna si xoogu musuq maasuqay waan gebi ahaan shirkii ergada lagu qeybsanayo suldaanka anigii suldaanka beesha ah waa laga saaray shuqulka weligi banaanka ka taaganayo hotelkii aan degnayo waa laga saaray abuudayna la duursanayaa waxaana ka mid nahay dadka u nasab sheegta gobolada saddexda gobol hadda isku dhisaayo dadka u nasab sheegtaan ka mid nahay ma garat maadaama bishii juulaay saddex iyo labaatankeedii magaalada muqdisho lagu soo sameeyey guddi farsamo wax ka sameynaya arrimahan maamulka saddexda gobol maxaa keenin hadda aad nala soo xiriirto waxaa keenay guddi farsamaa la sheegay inay si cadaaladee wax loo qeybanayo naloo sheegay cid ka maqnaani jiraan jirnaa naloo sheegay dowladda garwadeen ka tahay nala yidhi waxaan u aragnay dowladdii garwadeenka aheyd baa waxaan u aragnay wax walba haddaan maartay guddigii farsamada aan u tagno waxay ma yidhaahdeen haddii ilaahay kuuro yahay maartay golaha wasiirada dowladda soo wakiilata ayaa arrintaas laga jirtaa guddigii farsamada sidaas ay golaha wasiirada u tagno waxay yidhahdeen odayaashii boqol soddon iyo shanta xubnood aheyd oo haddii ilaahay kuuraya dowladdii dhexe soo dhisay unbaa wax soo hulayaa layidhi waayo oday hadduu suldaan yahay ninka daashiisa suldaan u yahay hadduu saaxiib u yahay daashiisa saaxiib u yahay hadduu suldaan yahay saaxiib yahay xildhibaanku wuu soo doortay ayuu saaxiib u yahay aniga saaxiib ima laha ima aha suldaan suldaan ima aha beeshay suldaan uma aha xildhibaan xildhibaan aniga aan leeyahay maarta xildhibaan saaxiib uma aha dadkiisa iyo beeshiisa iyo ehelkiisa uu suldaanka iyo saaxiib u yahay aniga beel buunan baanahay habuureeda aan helin dowladii dhexe habuur adag kuleed aan helin baan kamid ahay in la yidhaahdo maanta suldaan beelka ka soo jeedo ayaa kusoo xumaya suldaan beeshaan kusoo jeeda ayaa wax kuu qiibanaya ku qadirinaya waaba aqbalayda in wax laga qiimiyo maarta waaba laga diiray haddana in wax kuudayo la siiyo waxaa la yidhi labada xubnood baan ku siinayna la yidhi erga ahaan kuu siinaya iyadoo saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed ruux ergaa lagu qeybsanayo oo been walba ay qaadatay dhowr iyo labaatan xubnood ay qaadatay ayaa laba habaa lagu siinaya yidhi sidaa darteedaan ka soo gudwooday waxaan codsanaynaa anta danayso arrimaha soomaaliya maamul tibeenta koonfur galbeed soomaaliya iyo anta danayso musuq maasuqu maarta ka hortag hortagkiisa danayso waxaan u sheegaynaa in nala musuq maasay waxaan ka mid nahay dadka laga tirada badan yahay haquuqdooda mar walba duugsaan ka mid nahay ma garatay waxa inoo sheegtay in deegaano badan ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose aada degto xuquuqdaadana ay dudsadeen odayaasha isku sheegay in ay yihiin toddobada awdigil ee meesha jooga weli waxa wadahadal ma wada yeeteen idinkii odayaasha toddobada awdigil meesha fadhiya waa la yeelnay muddo laba sano baa maartay baydhoola joogshaa mar laxdadisaayay mar saddex la disaayay waxaan ka mid ahay laxda dadkay joogay waxaan ka mid ahay marka dambe shakirka ayaa yimid saddex ama dowladii iyo beesha caalamka waxaa jiray saddex baaldisha saddex la qaad saddexdii baan qaadanay saddex markaa usoo laaban ayaa layidhi ayaa layidhi wax maaragtay toddoba awdigil wax ka badan ma jiraan aa layidhi war toddoba awdigil dad aniga ashraaf baan ahay arab maa ahay beesha maarata asal ahaan ashraaf baan kasoo jeedaa asalkeedu ashraaf baan ahay hakuumay ani shay baan ahay waxaa layidhi maarata hadii beel baad hoos tegaysaa layidhi beel hoos tegi maayo aniga waxa aan rabaa hasta aan leeyahay oo aniga aan mudanahay ayaan u baahanahay waxaan ka codsanayaa beesha caalamka dowladda soomaaliyeed cadaalad baan samaynaynaa baan ka codsanaynaa walba cadaalad uguma jeednaa sida cadaalad u socoto waxaan codsanaynaa cid kasta ordanaysa arrimaha maamul samaynta koonfur galbeed baan codsanaynaa ma garatay suldaan ma noo sheegi kartaa beesha lagu yidhi waa inaad hoos tagtaa waa beeshe adeer beel aniga isir iyo abtirsiima meelba noo gelin deegaan wadaad aan nahay ayaa ma hortagaysaa layidhi beel la yidhahda garra la yidhahda hortagaysaa layidhi ma garatay Ee, waxaa kaloo nagu maqaalaa in magaaladaas baydhabo ay ku sugan yihiin dad badan oo oo oo kasoo jeeda beelaha mudulood ama hawiye ah ayagana ay wax ka qaadanayaan x- eh, ma- eh, maamul maamul samaynta saddexdaas gobol kuwaas wax ma la sii mise waa loo diiday ayagana taaga arrintaas wax badan baa ka taagan tahay arrintaas anaga kula sidaas aa ognahay dadkaas waxbaa loo qoonjay waa maqlaayay laakiin kuma qanacsan sida aan maqlaayay laakiin dawlado badan aa ka taagan arrintaas weli ma ma ma kuga afgarana ma garatay marka halkuu maraya maadaama afartan iyo shan casha maadaama loo qabto shirkaas in maamul lagu sameeyo halkuu idin maraya hadda adeer horta shirka ninka ku jira wax ka sheega aniga shirka jiri ahaan waa laga soo saaray kardeel ahaan waa laga soo saaray gabarda d c banaankan ka joogaa beelo badan oo soomaaliyeed oo haddii ilaahay kuureeyay aniga ilaa mid oo maartay odayga uusan sheegtaa oo gobolka shabeellaha dugma sheegta shaandooda haddii la tago laga bilaabo ilaa degedeeganka baraaw laamiga laamiga kismaayo soo wadada maro ilaa baraaw dad ka digaa oo urastan sheegta aguuda laa duursamay aniga sidaas oo kale waa lii duursamay waladii fara badan oo maartay oo diga gobollada diga aguuda la duursamay maartay waxaana duursanaya niman dana gaar leh ayaa duursanaya ma garatay marka maxaad fariin u fari lahayd qolooyinka xaqiina duudsanaya iyo xukuumadda federaalka gabagabadii waxaan fariin furaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay geed walba anta gubka ayaa hoostiisa taashaa madaxweynaha mari maanta la dooranayo marka dadka laga tire badan yahay aad iyo aad baa u faraxnay waana farxa jirtay arrintaas marka waxaan ugu faraxnay in nabad la heli doono in cadaalad la heli doono in maaragtay musuqmaaqka laga bixi doono ayaa ugu ugu faraxsaneen kama mid ahayn dadka dooranay darbiga laga doortay gadaashiis baan taagnaay askari baan u hor taagnaay ma geli kartaa la yidhi maadaama sida aniga liigalayga aan saalisha ahayo in lasoo doorto raali aan u noqday cadaalad baan ka filayay waxaan ka codsanaya madaxweynaha xafiiskiisii kusoo burburto cadaalad ayaan ka filaynaa cadaalad inaan kasoo burburto ayaan ka sugaynaa ummadda soomaaliyeed oo nabadda jecel ummadda soomaaliyeed oo maartay hadda maartay baatilka kala taqaan waxaan ku sheegayaa inaan beesha iyadii maanta lagu hayo abuurna nafsi ayaan codsanaa ma garatay iyo arka kale beesha caalamka oo danaynaysa arrimaha soomaaliya danaynaysa oo hadda faraha kuu digto waxaan ku sheegaynaa meel walbana waa kageynay waxaan ku sheegayaa inaan abuuri nolosha ma garatay dhegeystayaasha kaasi waxa uu ahaa suldaanka beesha carmo suldaan maxamed carmo maxamed isagoo jooga magaalada baydhabo suldaan aad iyo aad ayaa umahadsantaha adaa